إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah mid ka mid ah ergada cusub ee xildhibaanada dooranaya ayaa xalay lagu dilay magaalada muqdisho faahfaahin ayaa ka soo baxaysa dagaal shalay mujaahidiintu ku qaadeen ciidamada shisheeye ee heesta golweyn oo ka tirsan shabeellaha hoose madaxweynaha dalka maraykanka jo baiden ayaa wareejiyey talada dalkaas iyadoona ay soo wajahday xaalad caafimaad dab khasaare nafeed geystay ayaa ka dhacay guri ku yaala deegaanka goobweyn ee duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose dowro diini ah ayaa loo soo xiray mas-uuliyiinta makaatibta maamulka islaamiga ah ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan qaybinta sakada xoolaha nool ayaa ka bilaabatay deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee baay dagaallo xoogan ayaa ka dhacay dalka yemen iyadoona maleeshiyaadka xuutiyiinta ay sheegeen in in ka badan toban kun oo askari looga dilay dagaalada ka socda dalka yemen u diyaargarooba qodobadaas oo faahfaahsan
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo fidsan mid ka mid ah ergada cusub ee xildhibaanada dooranaya ayaa xalay lagu dilay magaalada muqdisho dhinaca kalena faahfaahin ayaa ka soo baxaysa dagaal shalay ay mujaahidiintu ku qaadeen ciidamada shisheeye ee heesta golweyn oo ka tirsan shabeellaha hoose ergeygan oo lagu magacaabi jiray cabdigaabow cabdi ayaa waxaa lagu toogtay xalay fiidkii degmada dayniile ee magaalada muqdisho xogta ayaa waxay sheegaysaa in rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay toogteen ergeygan waxaana dilkiisa kadib ay dadkii goobjoogga ahaa sheegeen inuu ahaa ergey xildhibaan dhanka kale faahfaahin ayaa laga helayaa khasaare ciidamada ugandha ku gaaray weerar ku qabsaday xerada golweyn ee shabeellaha hoose inta la xaqiijiyey waxaa laga dilay labo askari halka laga dhaawacay saddex kale madaxweynaha dalka maraykanka jo baiden ayaa wareejiyey talada dalkaasi iyadoona ay soo wajahday xaalad caafimaad madaxweynaha maraykanka ayaa lagu sameynayaa qaliin caafimaad iyadoona howsha madaxtinimada dalka maraykanka uu ku wareejiyey haweeneyda ku-xigeenkiisa ah bayaan ka soo baxay aqalka cad ee looga taliyo dalka maraykanka ayaa lagu sheegay in madaxweynaha dalkaasi jo baiden uu gelayo qaliin caafimaad iyadoona mas-uuliyadda dalka uu kusii wareejiyey haweeneyda ku-xigeenkiisa ah ee lagu magacaabo kamiila haris afhayeenad u hadashay aqalka cad ee maraykanka ayaa sheegtay in howsha mas-uuliyadda madaxtinimada ee dalka maraykanka ay sii haynayso kamiila haris inta uu baiden daroogaysan yahay islamarkaana qaliinka lagu sameynayo xarun caafimaad oo lagu magacaabo walter ayuu aaday madaxweynaha dalka maraykanka halkaas oo ah goobta qaliinka caafimaad lagula samayn doono waa markii ugu horreysay oo haweenay talada madaxtinimada dalka maraykanka loo dhiibo waxaana tani ay imaanaysaa iyadoo baiden uu aad u waayeeloobay sidoo kalena la kulmayo xanuuno caafimaad dab khasaare nafeed geystay ayaa ka dhacay guri ku yaala deegaanka gooweyn ee duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose haashim cabdinaasir ayaa warkan inoo faahfaahinayaa dabkan oo geystay khasaare kala duwan ayaa ka dhashay sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah shidaal guriga lagu iibin jiray inta la xaqiijiyey dabkan ayaa sababay dhimashada saddex ruux kuwaas oo kala ahaa hooyo uur leh iyo gabar ay dhashay iyo sidoo kale gabar kale oo isla reerka ka tirsanayd dabka ayaa sidoo kale baabi'iyey gurigii oo ka kacay qaar ka mid a dadkii u soo gurmaday ayaa ka warramay sida ay wax u dhaceen tuulada goobweyn masiibo ka dhacday baan u soo gurmadnay reer ka mid ah tuulada goobweyn baa masiiba ku dhacday waa qadar ilaahay dad baa ka kacay gurigii ay degganaayeen dad baa ku dhintay ilaa iyo saddex qof ah gurigiina waa burburay wixii hanti ahaayee yiilayna waa burbureen dab ka kacay guri ka mida deegaanka goobweyn gurigaasi oo horey u ahaa dukaan uu ku ganacsado wiilka milkiilaha u ahaa arrintaas masiiba aan caadi ahayn ayaa ka dhacday kolley waa rabaani weye waxaa dhacaya ilaahay agtiisa waxaana soo marin addoonku ma asiibaan arrintaasoo murugo badan iyo mashquul badanna gelisabaa saaka ka dhacday goobweyn ilaahay baanu u tala saaranaynaa subxaana wa tacaala ilaahay hana siiyo beddelkeeda oo khayr ah maalin ka hor ayay ahayd markii dab ka kacay guri ku yaalla magaalada hargeysa uu ku dhintay wiil yar dabka ayaana inta badan ka dhasha qalabka korontada iyo shidaalka oo dabgaaro taasoo u baahan in si aada looga taxadaro dowro diini ah ayaa loo soo xirayay mas-uuliyiinta makaatibta maamulka islaamiga ah ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan munaasabadan oo ahayd mid lagu soo xirayay dowro socotay muddo siddeed maalin ah islamarkaana loo qabtay mas-uuliyiinta makaatibta degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan ayaa waxaa kasoo qeyb galay marti sharaf kala duwan dadkii munaasabada ka hadlay waxaa ka mid ahaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan kaas oo mas-uuliyiinta dowladda loo qabtay u dardaarmay cadaaladda iyo arrimo kale raggaa maanta meesha fadhiya waa jamiica almakaatib makaatibta muxaafadaadka wilaayada islaamiga ee hiiraan qofna kama maqno ayi maktab oo makaatibta muxaafadaadka ka mid ah weeye raggaa meesha fadhiya wulaada muxaafadaadka iyo wulaatulqura iyo jamiica almakaatib sidaa micnaheedu wilaayada islaamiga oo hiiraan dadka maamula oo loogu talagalay inay u xifdiyaan diintooda iyo adduunyadooduba dadka muslimiinta wilaayada ku nool dadka inay u ilaaliyaan oo ay u maamulaan loogu talagalay waa tirada dadeed oo aan sheegnay shaqadan marka cadaalad bay rabtaa dulbi ka dhowrid bay rabtaa u fiirsashay rabtaa shaqo kastoo aad ku jirtaan furay leedahay maktab kastoo annaga naga mid a maamul kasta shaqo kasta oo la hayo markaad shaqadan ku jirtid meel sahlan way ka fududahay oo laga qaban karaa jirto shaqada marka aad qabanaysid ka fikir macluumadeeda sax sidoo kale waaliga hiiraan ayaa mas-uuliyiinta loo qabtay dowladda kala hadlay ammaanada iyo in ay dareemaan mas-uuliyadda annaga kulligan waxaa nala ka rabaa in aan isgelino dareen mas-uuliyadeed karti han waa inuu kugu jiro waa inuu kugu jiro ibtikaar iyo wax abuur qaabkaad wax ku gudbinaysay hadduu boqol kiiba toddobaatan noqdo mid boqol kiiba siddeetan raadi qaabka muqaabaladaada qaabka zaka ururintii hadda qaabkaad u xashdiso ood u dadaasho qaabka ammaana gudashadu wixii in waktigooda aysan dhaafin macnuhu barnaamijka kuu yaallo iyo shaqada adiga mahamadaada ay tahay oo aad ku aadan tahay qorsho u keen ka fikir yacni dareen mas-uuliyadeed ogow qof ha ku hadlaynin waa in kulligeen aan iska dhigno inaan mas-uul nahay ilaahay subxana wa tacala nala xisaabtami doono shaqada marka waa inaan u gudanno sidii loogu talagalay waxaa kaloo raba inaan idhahdo waxaa weeye ammaanada inaan gudanno qofaan wax lagu aaminin nagu jira qaadiga mu'taman maya kan sakadana kan dacwadana midka xisbadana waxaana lagu aamin aan ilaalino ammaanada marka ayadoo la itqaaniyo si fican loo gutaa ka mid ah iyo tadxiyadeeda dhowaan ayay ahayd markii dowro diini ah loo soo xiray odayaasha dhaqanka wilaayada gedo taas oo uu barbar socday kulan ay wilaayadu la qaadatay qaybinta sakada xoolaha nool ayaa ka bilaabatay deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee baay sida warkan uu ku faahfaahinayo cali aadan maktabka sakaawaadka ee walaayada islaamiga ah ee baay ayaa deegaana ka tirsan walaayada ka bilaabay qeybata sakada xoolaha nool boqolaal ruux oo ka mid ah dadka foqorada ah ee ku nool bulufulay ee deegaanada hoostaga ee walaayada islaamiga ah ee baay ayaa loo qaybiyey sakada xoolaha nool waxaana xoolaha la qaybiyey ay isugu jiraan ari iyo geel dadka qaar ayaa la siiyey xoolo tiro ahaan gaaraya soddon neef oo ari ah halka kuwo kalena la siiyey shan neef oo geel ah bismillaah maagay cabdi maxamed nuur cali yaa layidhaha waxaan ka imaaday mar dheer adugu deegaanka degmada boolfalay hoosteeda meeshaan ka dhashay meeshaan joogaa ilaahay maama hadda iska leh maanta shan neef oo geel ah waa lii dhiibay ragga mujaahidiinta isii ilaahay nuur islaamka kor ha u qaada gaaladana allah naga jebiya haleeg allah ku rid muslimiinta kor allah u qaada shan neef oo geel ah lii siiyey ilaahay baa ka maxadsan dareenkay boqol iyo boqol waaye magacay daarow cabdulla bariis cumar waxaan ka imid deegaanka loo yaqaano madbaxar aan ka imid degmada buulafallaan ka tirsana soddon neef oo ari ayay walaalahay iigu deeqeen ayaa nasiib u yeeshay ilaahay kheyr ha siiyo subxaanahu wa tacaala aamiin dareenkaada ka waran dareenkeeda wax lasoo koobi kareen maahan maba lasoo koobi karaba maanta oo kale dareenkayga may weligay maana helin waa markii iigu horreysay aan nasiib u yeesho soddon neef oo ariya ay igu deeqaan walaalahay muslimiinta ah dadka xoolaha qaatay waxay ahaayeen kuwo aad u faraxsan aadna ugu ducoynaya maamulka islaamiga ah iyo guud ahaan mujaahidiinta baaka amtalka dhow shan woy iskutumud shan xardhiig iskuyumud iskutumud allah ka yeel siduu sidaa salaamanya bismillaahi almujaahidiin shan kii la ba'siisay ma uu du- du'adeed ma inaka taala sida baa ka faraxsanaa albaa faraxsan inaa faraxsanaa Haye.
haa gaalada shan sawareerti shan beek amsalka dhow shan waweysku tumudo shan hardhig siigisi ayaa ka yeela xasan guurt aadan waxaa ka imaada degmada buulfule buulyaalka maxaa lagu siiyey soddon naf eray yaa ku siiyey walaayada degmada haye maasha allah walaayada kor allah yaal gaada allah jibiye maxaa dareemay intii oo muslimiin oo maanaa maana maal hetay oo muslimiin la siiyey saasaa dareemo hayaa farxaddaada ka hor farxadday maasha allah waay maasha allah waay maasha allah waxaa la filayaa in maalmaha soo socda deegaano hor leh oo ka tirsan walaayada islaamiga ah ee baay laga qaybiyo sakada xoolaha nool wilaayada baay oo keliya ma aha meelaha laga qaybiyey sakada xoolaha nool wilaayaadka qaar sida jubbooyinka shabeellaha hoose ayaa horey waxaa loogu qaybiyey sakada xoolaha nool halka warkaas aad kala socotaan waa idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan dagaallo xooggan ayaa ka dhacay dalka yemen iyadoona maleeshiyaadka xuutiyiinta ay sheegeen in in ka badan toban kun oo askari looga dilay dagaalada ka socda yemen maxamed cali aadan ayaa ka waramaya waddanka yemen ee dhaca dhulka jasiiratul carab waxaa toddobaadkan ka dhacay dagaallo xooggan oo u dhexeeya maleeshiyaadka xuutiyiinta iyo ciidamada xukuumadda dalkaas sida ay soo tabiyeen saxafiyiin ku sugan waddanka yemen waxaa maalintii arbacada ilaa shalay oo khamiis ahayd dagaallo culus ay ka dhaceen koonfurta ma'rib kuwaasoo u dhexeeya xuutiyiinta iyo xukuumadda dagaaladan ayaa waxaa barbar socday duqeymo xagga cirka ah oo ay geysanayaan isbahaysiga carbeed ee ay hogaaminayso dowladda sacuudiga diyaaradaha ayaa waxay duqeymo culus ku garaaceen fariisimo ay ku sugnaayeen xuutiyiinta kuwaasoo ku yaala koonfurta ma'rib ee dalka yemen sidoo kale dagaalo qaatay in muddo ah ayaa waxay ka dhaceen buuraha assawaad oo u dhexeeya magaalada bani dabyaan iyo sarwaax oo ka tirsan ma'rib dagaaladan oo ahaa kuwo culus ayaa waxay geysteen khasaarooyin kala duwan oo soo kala gaaray labadii dhinac ee dagaalamayay hase yeeshee lama soo warin tiro rasmi ah oo ku aadan khasaaraha muuqaalo lagu baahiyey internetka ayaa muujinaya dagaallo xooggan oo dhex maraya ciidamada xukuumadda iyo maleeshiyaadka xuutiyiinta waxaana sidoo kale la arkayay ciidamo lagu dilay dagaaladaas dhanka kale kooxda xuutiyiinta ayaa shaaca ka qaaday in ku dhowaad shan iyo toban kun oo askari looga dilay dagaalada ka socda waddanka yemen tan iyo sanadkii laba kun shan iyo tobanka kuwaasoo intooda badan ka dhacay gobolka ma'rib saraakiil ka tirsan wasaaradda difaaca ee xuutiyiinta ayaa sheegay in afar iyo toban kun iyo toddoba boqol oo ka mid a ciidamadooda la dilay tan iyo bishii juun oo ay magaalada ma'rib dagaallo adag kula galeen ciidamada xukuumadda yemen oo taageero ballaaran ka helaysa isbahaysiga carbeed dagaaladan oo ay labada dhinac ku doonayaan inay kula wareegaan magaalada ma'rib ayaa ah kuwo muhiimad gaar ah u leh dhinac weliba maadaama loo arko inuu yahay gobol muhiim ah kaasoo ay xuutiyiintu juhdi ballaaran ku bixinayaan sidii ay ula wareegi lahaayeen xulafada ay horboodayso dowladda sacuudiga oo taageero siinaya dowladda yemen tan iyo sanadkii laba kun shan iyo tobanka ayaa ka mid ah caqabadaha xuutiyiinta ka hortaagan inay la wareegaan gacan ku-haynta gobolka ma'rib iyadoona toddobaadyadii lasoo dhaafay isbahaysigu shaaciyeen inay dileen afar kun oo askari oo ka tirsan xuutiyiinta dhinaca kale kun laba boqol iyo konton askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda yemen ayaa lagu dilay dagaalada qaraar ee muddadaas ka socday gobolka istaraatiijiga ah ee ma'rib islamarkaana hodanka ku ah shidaalka waxaana khasaarahan xaqiijiyey laba sargaal oo ka tirsan xukuumadda yemen kuwaasoo la hadlay wakaaladda wararka ee faransiiska colaada yemen ee u dhexaysa xukuumadda taageerada ka helaysa isbahaysiga carbeed iyo maleeshiyaadka xuutiyiinta oo iyagana garab ka helaya dowladda shiicada ah ee iiraan ayaa ah mid sii xoogaysanaysa waxaana marka laga yimaado khasaaraha ay labada dhinac isku geysteen jira mid soo gaaray dadka rayidka ah ee ay ku dul dagaalamayaan warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaanna waa naga intaa